فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada idaacadda alfurqaan oo xiliyadan oo kale aad dhegaysataan caawana waxaad ku maqlaysaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal culus iyo duqayn ku qaaday xarumo ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin duleedka kismaayo wilaayada mudug oo dowro u soo gebagabaysay ciidamada jabhadda wilaayada islaamiga ah ee mudug dadka alfurqaanka dhegaysta baraha bulshada oo ka hadlay aragtidooda ku aadan barnaamij idaacadda ay ka diyaarisay fisqiga iyo fasahaadka ka jira muqdisho mu'asasada alkataa'ib oo baahin doonta filim xiiso leh kaas oo goosgooskiisa lagu baahiyey baraha internetka aqoon-yahan ibnu muflix oo si cilmiyeysan ula hadlay dadka taageersan dowladda federaalka iyo ciyaal weero isdaaraadkii alkataa'ib ay ka soo saartay dagaaladii cuslaa ee ka dhacay janaayi cabdale iyo bariire oo laga daawaday degmada salag leh ee wilaayada jubbooyinka qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waa markaliyo dhuuxa هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
waa habeennimo khamiis ah afar iyo labaatanka bisha shacbaan sannadda kun afar boqol afartan iyo afarta hijriga ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay maanta dagaal culus ku qaadeen fariisimo askarta jubbaland ay ku leeyihiin duleedka magaalada kismaayo dagaalka koowaad ayaa ka dhacay halka loo yaqaano labada ee dhacda duleedka kismaayo sidoo kale mujaahidiinta waxa ay madaafiic culus ku garaaceen xerada ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka buulagaduud ee duleedka magaalada kismaayo dhaawac waa laba askari hal gaari oo xerada dhex yiilayna waxaa la xaqiijiyey in waxyeelo ay soo gaartay geeska kale baayo ciidamada mujaahidiinta waxa ay dagaal culus maanta ku qaadeen kontarool askarta dowladda federaalka ay ka ilaalinayeen xerada askarta xabashida etoobiya ee degmada diinsoor dagaalka ayaa markii dambe ku sii fiday ilaa xerada etoobiyaanka saddex askari oo etoobiyaan ah iyo askari ka tirsan ciidanka dowladda ayaa la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen dagaalkaasi هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waayahay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ballan qaaday in dhowaan ay baahin doonto filim aad u xiiso badan kaas oo soconaya soddon iyo toddoba daqiiqo goosgooska filimka ayaa lagu baahiyey baraha internetka waxaana muuqanaya in filimkan uu yahay taxane iyadoo qaybta koowaadna la ballan qaaday goosgooska filimkana waxa uu dhacay sida tan
بسم الله الرحمن الرحيم
The militant Islamist group Al Shabaab قاتلين من حركة الشباب الشباب comme une organisation terroriste خوارجتا الشباب Ee, dagaalka warbaahinta dabcan ee, beentana lagama soo tagto dagaalka warbaahinta dabcan ee, beentana lagama soo tagto
waxaan odhan karaa soomaaliya oo dhan nusa saace b b c ee lagu gumaystaa
insha allah filimkaasi marka la baahiyana waad dhegaysan doontaan هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم wataa qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa aqoon-yahan ibnu muflix ayaa si xikmadaysan ula hadlay dadka taageersan dowladda federaalka isagoo geeska kale ka hadlay halka ay ka yimaadeen ciyaal weero Een, qodobkooda haddaan ku horeeyo sida la ogsoon yahay xasan sheekh waxaan u malaynayaa wax yar baa uga dhiman hadda sanadkii waxaan bil gaadhaynin ama hadday u badata bil ah ayaa uga dhiman baan u malaynayaa sanadkii ama bil iyo- ama laba bilood baan dhaho waayo bish shanaad shan iyo tobankeeda baa la doortay waxaan u malayaa bisha afraad ta kalentana caawa waxay maraysaa shan iyo toban aduu bilun baa uga dhiman laba bilood baa uga dhiman isku darku isku daro tobankaa bilood ee uu joogay ee meesha uu odayga ka ahaa waa kii iclaamiyey inuu dagaal qaadayo kuna qaadahayo xarumaha iyo gobollada iyo degmooyinka iyo magaalooyinka iyo wadanka iyo gobolada ay maamulaan dhalinyarada mujaahidiinta ay maamulaan waxa uu doorka ku qaaday xamlo uu ku cel- ku cilaamiyey xamladaasoo natiijadeeda maanta iyo meeshay maraysana aan ujeednoon arkayno Een, waxaan rabaa marka inaan tasawuro oo keliya nimanka dowladda sheeganhaya iyo dadka ku kadsoon ee aaminsan inay dowladi jirto inay u baahan yihiin inay indhahooda furaan cabdullaahi yuusuf waktigii la doorta laga soo bilaabo ilaa yowmina haada markii la isku kiciyo la isku daro waa labaatan sano wax yar dhiman baan u malaynaya afar iyo toban labada kun iyo afartiin ahayd baan u malaynaya cabdullahi yuusuf wixii la doortay ilaa iyo hadda markii la isku daro waa un labaatan sano wax nafla kama dhimano labaatankaas sano ee laleeyahay dowlad baa jirta iyo dowlad baa joogta laleeyahay ama labaatan sano ku dhowaadkaasi waa in la isweydiiyaa fiican dowladda la sheegaya xaggay joogta xaggay ka talisaa maxay qabataa maxaa serviceay leedahay ama ummadda maxaa leedahay sheegay ay ku soo celisay maxay soo kordhisay ma dhib baa laga dhaxlay mise dheef baa laga dhaxlay in la isweydiiyaa muhiim ah sababta keenaysa inaan aan arrintan aan tacliiqiyana waxaa weeye dib baad ka fahmi doontaanoo ciidamadeeda iyo waxay yihiin iyo say u jabahayaan iyo waxa ku dhacahaya yaa sababo inaan iyada marka hore tacliiqiyo kadibna aan ciidamada hoos ugu soo dego cabdullaahi yuusuf ninka la yidhaahdo shariif sheekh axmed xasan sheekh maxamed cabdullaahi farmaajo xasan sheekh oo mar labaad ah shan madaxweyne shan jeer shan kursi shantaa kursi intii la isku bedelahayay ee lagu daadanhayay nimankan horta dhalinyarada way soo taagnaayeen dagaalna way wadeen waxaa dadka marka aan ujeedadan usoo oqaanay ay ka mid tahay in luu fahmo dadkan kasoo horjeeda halganka ama waxaan dowladda sheegan hayaa uun qalbiga maxaa dhici ka taageersana daba socda inay isweydiiyaan labaatan sano haddii aan wax maanta la taaban karo amama muuqda aan meeshii oolin haddii waxaan dhib mooyeen waxaan dheef dhib mooyeen dheefa aan laga dhaxlin ayna muuqanin ishi looga dhaxlaana aysan muuqanin war ma ma munaasaba in nimankan lasii taageero wax munaasaba oo qof caqli leh oo nimankan sii daba socdo miyaa nimankan marka asalkeeda meesha lagu aasaasayna waan ogsooneyn tii burburtay ee militariga markay dhacday kadib cartaa ugu horreysay waan filahayaa waan ogeyn cabdiqaasim iyo wuxuu ku dambeeyey cabdullaahi yuusuf oo doofaarrey meesha doofaarka badnay xarunta doofaarka ee lagu xareeyey ee nairobi agteeda ahayd wixii ka dambeeyey waxaa mariya teendada fastonia weerarku iyo maxaa la dhihi jiray dagaalku halkaas ay kaga jireen ilaa tan maanta taagan wax soo socda oo soo muuqda oo maanta qof bini aadam uu dhihi karo waan meeshan dowlad baa ka socota meesha kama jirto aanu soo daadaga marka haddii wixii dowladda ku sheega ay nooca yihiin oo soddon kilomitir aysan gaari karin oo labaatan kilomitir aysan gaari karin oo amnigii dadka aysan sugi karin oo cid kale iska baday ciyaal weerar sakaraado yar yar oo ciyaal inta lasoo qabto u baahan in la la xawdiyo la xanuujiyo u baahan aan waxba ka qaban karin dowladnimada maanta la sheegi dadka maanta dowlad baan haysanaa le meesha aanu ka fikirayn maanan garan weli way dhiman tahay taasi waa masalo masalada labaad wixii ay dowlad marka la sheego dowladdu waxay ka koobantaa kow waa dhul in la helo laba dhulkaa la helay waa in la helo dad camiro oo ku nool dadkaas markii la dhulkaa la helo labadaa la buuxiyana waa in la helo xukuuma maamusho dadka ayaga ah, iyo dad maamula oo dadka ayaga ah maxaa la yidhaha sheegaya maareeya waa in la helo oo dowlad ah saddexna waa in la helo afarna waxaa weeye waa in la helo wixii lagu dhaqeen lahaa dadka ayaga ah afartaa markii la helo horta waa horta wadan afartaas yaa yaa saldhig u ah dadna waan haysanaa dalna waan haysanaa laakiin dowladna ma haysanno diin iyo sharci lagu maamulana ma haysanno waxaan ka hadlayaa markii xukuumadda dadkan sheega kuwa nimanka sheeganaya dowladda sheeganaya markii laga hadlaya aan ka hadlaynaa sharci waan haysanaa ilahi weyn waadka kii uu soo dejiyay samaadka kusoo dejiya ugu qiima badnaa waan haysanaaye waxaan ka hadlahayaa waxaan maanta sharci sheeganaya dowladda waxay sheeganaya waxay sheeg- waxay sheegan hayaan ay leeyihin waxbaan sharci haysanaa baan ka hadlahayaa dowladda marka markii la helo waa in la helaa dowladdaasi addimo ay ku taagan tahay addimadaas saddex qodob baa ugu macquulsan waa militariga iyo sirdoonka iyo booliska saddexdaa qolo ayaa ugu macquulsan aasaaska dowladda ay ku taagan tahay tiirarka dowladdu ay ku taagan tahay waa saddexdaa dhidib waa militari oo waa difaac wadan iyo hadduu weerar galahayaba waa dadka weerarka iyo difaacaba u qaabilsan oo waddanka inay difaacaan la rabo waa militari waa sirdoon oo cid walba oo waddanka ciddi ku soo duulaysa ama ciddi u imaanaysa ama soo weeraraysa waa inuu xogteeda heli karo oo soo gudbin kara lagana sii gaashaaman karo waa qolada labaad qolada saddexaadna waa booliska oo waxaa loogu talagalay shacabka waddanka ku nool ee gudihiisa ku nool in ay iyagu ay maxaa la yidhahday ay amnigooda iyo nabadgelyahooda iyo kala celintooda iyo xabsigeyntooda iyo kiyada dara sameeya in la maxaa la dhihi jiray la xanuujiyo iyo waa in la helaa intaa waxa soo raacana waa maxaakimta oo dadka ayaga dembiyada galay xukumaysa haddii marka la magacaabay military la magacaabay iyo haddii boolis la magacaabay iyo haddii la magacaabay sirdoonba maanta waxaan dowladda sheeganaya xaggee ka joogaan waa meel waa nothing waa finish waa eber meel ay ka joogaan ma jirto zero zero ay taagan yihiin military baa la yidhi oo ciidanka ay ku dhaartaan ee madaxa ay u taagaan waa ciidanka danab la baxay ee maraykanku soo tababaray soomaaliduna ay bangaraft u taqaano nimankii noocaas ahaan hadda tiib ku dhacday waataan isla ogeyn iyadoo maxaa la yidhaahdaa galcataan waa ku dhacday in haddana loo sii raaciyey meesha la dhihi jiray janaay cabdallana waa waa mid labaad oo iyadana tusinaysa tabardaradooda ducfigooda waa kuwa ugu awooda badnaa ay ku dhaaranayeen kuwa xagga ay dhig hadda waa aanu isla aragn waxay yihiin waxaa kuu socda kuwii sirdoonka ahaa ayagii laftoodaaba isgowracay oo kala dhammaan la waxbaa ekaan taxil baa la dilay iyo calaa geel qaaday hebel baa hebel gowracay iyo hebel baa hebel kan yeelay iyo hebel baa hebel kan yeelay ayaga baa kala dhammaan la muqdisho ba dhaafi lahayn muqdisho lafteeda ammaankeeda sugi laayihiin sirdoon ay dibad ka keenaan ama ay mujaahidiin ka keenaan xag goorbaa la gaarahayaa ayaguna waxaa weeyaan waa taxta sifir xaggaa iska dhigay wax naf loo haystaan ma jirto kuwii booliska baa kuu soo hadhay booliska loogu talagalay ammaanka magaalada inuu sugo dadka abdarrada iyo saqajaanimada wada ama waxadhaya ama wax jabsanhaya ama wax kufsanhaya inay dhaha ku dhuftaada rabayna ciyaar weero afar wiil ay ka ayay maxaa lee sheegay wax ka qaban laayeen halka wax kaaga soo baxaysa waxa dowlad la yiraahdo oo meesha ka jirta ay ma jirtee ummadda yaan la waalin taasi waxaan u gudbaya qolada dowladda sheeganaysa iyo waxay yihiin iyo ciidankooda iyo dacfigiisa iyo tabaryardooda talabaada ay raacdo waxaa weeye ciyaal weero ciyaal weero sida waxaan u mahay dadka badankood inaysan ogeyn muqdisho bay kaga baraarugeen ciyaal weero waxay yihiin horta asaaska ciyaal weero waxaa lagu aasaasay nairobi asalkii horeento niman la dhihi jiray mungiki la dhihi jiray oo kinyaan ahaa oo madow ahaa kukuyana u badnaa nimankaas horta nimanka aasaasay asaaskoodina wuxuu ahaa labadi kun iyo toddobadii labadi kun iyo toddobadii ayuu ahaa way soo tadawureen oo marka hore mungiki bay ahaayeen kuwa soomaaliya la shaqaysanayay muqaxyaha soomaaliya islii bay dhici jireen iyagu kuna soomaalida soo ilaalinayaan meelaha muqaxyaha ay leeyihiin maxaa dhihi jiray custom kale ama suuq kale ama waxay waaweyn ah intay usoo ilaaliyaan ay farta ugu fiiqaan bay kuwa madow waana dhici jireen wax ka dhacaan waxbay ka siin jireen kolkii dambe ciyaalwaa nimankii la baxay super power la baxay bay noqdeen kuwii soomaalida ahaa way soo tadawureen way soo bateen ilaa la gaadhay magaalada xaafadda islii iyo eriyadeeda in masaajida salaada cishaa iyo salaad subax lagu tukan waayo in duhurkii la isbaadho in qof dhaqaaqa la waayo magaca super power bay la baxeen gurubyay noqdeen qaarba qaar bay madax u ahaayeen mar ayaa isku duuri jiray mar dadkay ku duuri jireen ayagoo dhibaato ba-an lagu qabo dadkiina ay aad iyo aad ugu baaba'een ayaa waxaa dhacday nin hadda qoladan kenyaata ee kenya ku jirto soomaali kenyan kenyanka ee soomaalida ee ciidanka kenya ku jira oo cabdi maxamed rashiid la yidhahdo oo maxkamad maandhad ku socotay ninka asagaa in loo xilsaaray hawshan ayada dhagta inuu ka saaray ninkaasi meydkoodina uu meel walba dhigay qaarkoodna la arkahayoo social media la soo gelinaya iyagoo maxaa dhihi jira uu sigaa ku dulcabahaya madaxa social media la soo dhigahayay nimankii noocaas ahaa marka way kala firxadeen qaar waxaa loo ceyriyay xaggaa soo afka waalidka oo la cararay qaar kalenta meeshii baa lagu dilay waqooyinkiyadaas qayb kale gaaris iyo mandheera iyo wajeeri dhinacaasay u carareen oo xaggaasay joogaan oo ilaa haddaba ay dhibaato ka wadaan inkastoo dhibaatada badneed islii oo kale aysan ahayn ay ka wadaan qaarna soomaaliya ku noqdeen oo badankood intay ahayeen siday u badnaayeen soomaaliya ku noqdeen nimankii markii lebi la dhihi jiray asalkoodii mungiki nimankay tababareen kadib noqday super power kadibna noqday ciyaal weero ayaa hadda muqdisho haysta horta nimanka saha loo taariikhdooda loola socdo ha loo ogaado ciyaal weero waa farac ka farcamay super power super power waa farac ka farcamay mungik oo ciidan kenyaati niman soomaali kenyaati oo tuuga ahaayeen oo dadka leyn jiray iyaguna la leyn jiray nimanka nimanka tuugada kukuyada niman faleeskooda dhihi jiro hadda la baabiyey oo kenya ka jiri jiray oo faleeskooda dhihi jiray nimankaasaa maxaa la yidhahdaa ii sheegay leyn jiray ayaga marka ciyaal weertu saas ha loo fahmo ciyaal weero marka maxay yihiin ciyaal weero waa ciyaar sarqaansan oo wareersan oo daroogo ay jirkoodu ka badatay oo qaarkood markaad arta aad moodeed inay waalan yihiin iyo miiqaan baad moodeed waxay leeyihiin rag iyo dumar labadaba way leeyihiin saan kenya ku ogaan jiray muqdishona ka jirta xogta saan ku haya muqdishona ka jirto way leeyihiin ciyaal weero marka waa ciyaal arxan laawayaal ah dhibaatooyin aad aad u tira badan bay ka geystaan kuwan hadda ciyaal weerada muqdisho ka baxeen waaba kasii daran yihiinba oo lambarey ba samaysteen waxba sidin qofka in loo fiiriyaba buug loo fiiriyo ku qoran yahay la dhaho markaas ku soo baxo xukun lagu fuliyo kuwa waxay ku dhaayeen wadanta ay qabtaan iskufsad iyo isfuula ma aysan dhahaynin ayagu waxay haysan bay ka qaadan jireen kuwana ka mujrimsan oo ka qaan badan alxamdulillah xarakadu maalinka ay cilaamisay ilaa yawmina hada waxaan u malaynayaa jab iyo burbur iyo carar iyo fiigtaal unbaa ka dha- ka dhacay mooyaane hadda wax weyn oo tabar ah hadda iskama celin karno inay rayska celin karaan maaha raggan waxa intaa la eg muddada kooban ay dhalinyarada kusoo afjarteen nimankii dowladda sheegan hayeyna waxba ka qaban waayeen intaasoo muslimiin ah ay dhibaato ugu geysteen
إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم
dhegaystayaasha alfurqaan ee kala socda baraha internetka ayaa waxa ay ka hadleen aragtidooda ku aadan barnaamij idaacadda alfurqaan ay ka diyaarisay fasqiga iyo fasahaadka ka jira magaalada muqdisho asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaal eh, waxaan dhihi lahaa barnaamijkan midka ku xiga eh, fakriyan waxay ila tahay in laga dhigo qaadka inaan ka hadalno qaadku dalka dhibaato badan ayuu ku hayaa daroogada qaybta ugu daran ayuuna ka mid yahay Eh, waa waxyaalaha markii la yidhaahdo khamri ahaan ummadda ugu dhibaatada badan tuug wax ma dhaco haweeney ma sinaysato Eh, maaragtay een, kharibaad kama dhacdo magaalada ilaa qof kasta asaga unbuu doonaya oo raadinaya qur-aanka kariimka marxalad badan uu soo maray markii khamrada la xarimayey ugu dambaystii allah suuratulmaacida waa tii uu lahaa inama alkhamru waalmaysiru wal- waalansaabu waalazlaamu rijsun min camali shaytaan fajtanibuuh waxaad dareemi kartaa qaadku dhibaatada uu ku hayo qodobka labaad oon jeclaalaha isagana in laga hadlo waxay ila tahay in laga dhigo fakarkeyga iskuulaadka yuniformka gabdhaha loo geliyo muddo badanaan ka hadalnay runtii dhibaato badan ayuu bulshada muslimiinta ku hayaa waa yuniform aada u jilicsan oo kii shareecada islaamku ay tidhi hala qaato aan ahayn dhibaato badan ayuu ku hayaa taasna in laga hadlo aada ayaan usoo dhoweynayaa waa mahadsantihiin wajazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu waa idin salaamaha dhammaan idaacadda alfurqaan harwadanadeeda wariyayaasheeda iyo hagayaasha barnaamijka looga hadlayay daroogada jasaakum allahu khayr aada baan idin salaamayaa ra'yi ahaan aniga haddaan ka dhiibto barnaamijka daroogadu waa barnaamij aada iyo aada loo baahnaa oo ahayd mar hore in looga hadlo laakiin hadda unbay qadarta rabbi subxaana wa tacaala oo dhacday in laga hadlo barnaamijkaasi wuu mudnaa in laga hadlo in wax lagu daro oo la yiraahdo war sidee aad u aragtaana aada bay u fiicneed sidaad u asiibteenba aniga ra'yiga qaba waxay tahay daroogada waa laga hadlay majaalkeedii amaradii la dhiibay jaakum allahu khayr xarakadu ay dhiibtayna waa aragnay oo weliba qeybo ka mid ah hadda magaalada muqdisho way ka hirgaleen ogow daroogadu markaan wax ku daro qaabkii mataqaana u wajahday mataqaana xarakadu waa okay laakiin waxay isaga baahan tahay naa- naashnaashin iyo falanqeyn iyo mar walbaba in uu noqdo barnaamij joogto ah oo looga warqabo la yidhaahdo bal magaaladii maxaa ka cusboonaaday sidee wax la dareemayaa iyo adi kolley in la yidhaahdona aada bay u fiican tahay Een, aniga marka waxaan dhihi lahaa u- amarkaasi wuu dhaqan galay wuu hirgalay walow ay jiraan weli een, xeeladaysi iyo isqarqarin iyo mataqaanaa weli wuu jiraa oo waa laga dareemayaa een, isticmaalkii iyo magaalada sida qaabkeedii weli waa la dareemayaa way jiraan Een, iyadoo oo ay cabsi badani soo wajahday dadkii ahalka u ahaa daroogada iyo dadkii cunaayay iyo dadkii gadaayay intaba laakiin een, xarakadu int alaha barakeeyo Een, dad baa soo dejiya daroogada oo u ah arkaan u ah waxaan jeclaan lahaa aniga ra'yiga ku daray waxay ahayd arkaanta hala hala aado sababtoo ah een, arkaanta haddaysan jirin raggaa daroogada keeno ama abuuro oo beeraha ku abuuro kasoo gooyo ama soo dejiyo Ah, haddaan xidiidada loo suubin daroogadii iyo weli way jirtaa waxaa hadda un inta badan een, een, waa meelihii sandaqadihii iyo miisaskii iyo lagu gadgadaayay oo kale waaye Een, tusaale waxaan soo maray eh, galab eh, galabtadan waxaan soo maray meesha la yidhaahdo een, isgoyska towfiiq baan soo maray marka dhowr meelood oo lagu gadi jiray horta meelihii albaabada way xiran yihiin Eh, laakiin waxaa furan oo weli mataqaanaa een, yaallo isgoysada yaallo miisaskii lagu gadaayay sida taabuuga xashiishka sigaarka waxaasoo dhan miisaskii lagu gadi jiray oo ragga dadka- dad ay haystaan way jiraan oo weli mataqaanaa iyagu macnaha laga yaabo inay isleeyihiin idinku focuska idinma saarno oo dadka wax loo digaayo la ceyrinayo oo ma hidin koley badeecooyin iyo waxbay gadaan way ku hoos qariyaan meelo badan miis kaste oo yaallo oo sigaar lagu gado ama tubaako lagu gado waa lagu gadaa oo magaalado dhan buu u qeybsan yahay isgoysyadana wuu yaalaa suuqyada dhexdoodana wuu yaalaa marka jasaakum allahu khayr awalba dadkii u qumay barnaamijkan oo fuliyeyna waa u ducayneynaa inta dambe oo barnaamijta ka sameeyana intoo kale waa u ducayneynaa insha allah jasaaka allahu khayr anaguna dee wixii kolley magaaladii baan joognaa maadaama nala yiri ra'yigiina ha laga soo dhiibto qaabkii mataqaanaa loo wajihi lahaa iyo wixii lagu dari lahaa intuba diyaar baan u lanahay marka insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu baxda alfurqaan dhammaan waan idin salaamay shaqaalahoo dhan anigoo ah siciid jeelle afgooye oo ku sugan dalka dibaddiisa waxaan idin leeyahay aad baad u mahadsantihiin barnaamijka cad iyo jeer aad noo soo gudbisiin waadna ku mahadsantihiin ilaahay idinkana abaal ha idinka maryo insha allah teeda teeda labaad barnaamijka oo hadeertaan oo waxaa iiga baxay oo aad daadihiseen maasha allah aad iyo aad waxyaabo muhiimaad u ah nafsadda bini-aadanka iyo islaamnimada wanaagga oo ummadda soomaaliyeed muslimiinta ah oo aad iyo aad ugu bogsadeen maasha allah dadkii oo fasaadka ahaa ama yacnii daraagiska iyo iyo mooryaanta ahaa gaangiska ahaa intaasoo dhanba waa barnaamij aad iyo aad loo taba loo towsanayay oo micnaha na loo baahnaayay inay maaragtay yacnii ay harakata shabaab almujaahidiin ay maaragtay yacnii ay tallaaba ka qaado cidda cidda ka dambeysay cidda soo abaabushay cidda maaragtay ka howlan inay intaasoo dhanba ay maaragtay yacnii markii horena ay ugu digtay intaysan howlahaasi ay gelin ay ugu digtay markay maaragtay ay ugu digtayna maaragtay yacnii ay howlaheeda ay sii bilaabatay marka maasha allah aad baan usoo dhaweyneynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan idin salaamay idaacadda alfurqaan walaalaha barnaamijka noo soo tibiya inta badan iyo warbaahinta islaamiga dhammaantood dhegeystayaashana sidoo kale waan salaamayaa haddaan isku dayo fikirkayga oo ku aadan barnaamijkiina loo soo tibinayo maalmahan oo maaragtay ku saabsanaay barnaamijkaas barnaamij muhiim oo ahay aada u wanaagsan oo maxaan ku irahda waqtigii ugu habboonaa loogu baahida badnaayna kusoo aaday waana soo dhaweyneynaa ilaahayna ha barakeeyo raggii u istaagay mujaahidiinta iyo waxaan ku irahdaa iyo warbaahintoodaba waana lagu diirsaday runtii halkeedana insha allah laga sii wado waxaa jiroo kaleeto way badan yihiin dadka reer muqdisho dhibaane waxyaalo badan ay dhibaane u yihiin qolooyin kalaa jira oo maxaan ku irahdaa iskabeen goosaho oo ayakuna dadka dhibaateeya si dadban kuwa kuwa loo jeeday ahaayeen oo la arkayo maxaan ku irahdaa maaragtay ay ahaayeen kuwo kalena way jiraan waa kuwan maxaan ku irahdaa indhasarcaadka iyo balaayada iyo ku qaraabta iyo jaabsiibka dadban iyo dadka akoonadooda u dhaca oo maxaan ku yirahdaa dadka waxaad arkaysaa qofba wuxuu ku leeyahay mootadeydii iyo anigaa laysku kay watay meelaa layla tegey maxaan ku idhaahdaa akoonkaaga furba la yiri wixiigii oo dhan maxaan ku idhahdaa nabarka geli wixii oo dhan laygala baxo laygala wareegay dad badanoo waxaad arkaysaa maxaan ku irahdaa magaalada muqdisho markaad joogto dhahaya lacagteydiia layga dhacay marka dhibaatooyinku way iska badan yihiin insha allah waxaan rajeyneynaa inay maaragtay xarakada mujaahidiintu u istaagto sida kuwan oo kaleeto maxaan ku irahda wax looga qabtay kuwa noocaasoo badan oo maxaa rag iyo dumar iskule shabakadaha badan oo maaragtay magaalada ka jiro oo ka qaraabta insha allahu inay ayakana la qaban doono gacan birah maroo la tegi doonaan rajeynayaa biidni illaahi alkariim wayna ku mahadsan yihiin xarakada mujaahidiinta waxay u taagan yihiin dadkan badbaadintooda adduunyadooda aakhiradooda maxaan ku irahdaa naftooda maalkooda ilaahayna ha barakeeyo waana ku maaragtay ku taageersannahay wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan joogaa magaalada muqdisho shanta maxay qaybood horta wakhtigeeda lagu soo beegay alxamdulilah shukur rabalcaalamiin ayadoo maxay magaalada muqdisho howlgal fiican ka socdo munkurka iyo faqsiga lala dagaalamaayo barnaamijkaana aad iyo aad iyo aadku u baraarujiye marka jasaakum allaahu khayran maxay ahayta wax aa ka tagteen maanta ma ogi ilaahayna waxaa idinkaga baryaa miisaanka xasanaadkana ilaahay idiin saaro oo idinka ikhlaas ilaahay nigaga dhigo aniga dhegeysigaa dhegeysan anigu ilaahay ikhlaas noogaga dhigo mujaahidiintana waxaa usoo jeedi lahaa howshiina sidiina usii wata maasha allah tabaarakalah muqdisho aan dhex joogaa xaqiiqadii waa laga dareemay muqdisho waxaan ku dhaha ii sheeg wax ciyaal weero oo maanta oo meel hebla taagan ma maqlaysid habar kasta cunugeeda way reebatay shalana cunuga habara reebtaan iska dhaafe waa laga kari weysnaay cunug kasta habarta way daba joogtaa waxay leedahay cunugeyga soo xaro yaa lagu dilin marka waxaa waaye alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan idin salaamay idaacadda alfurqaan waana idin mahadcelinayaa barnaamijyada aada wadaan ilaahay adduunya aakhiro ha idin xifdiyo allah idin xifdiyo howshiinana allaha barakeeyo meel ayaad nooga soo baxdeen walaalayaalow dhiiggeenii sharafkeena iyo diinteennana difaaceeda idinka ayaa u taagan waa idinka mahad celinaynaa sinada iyo fasahaadku maanta wuxuu taagan yahay muqdisho dhexdeeda hoteelada in gabdhaha inta buug lasoo qaato oo nambarkoodii masuurkeeda la saaro sidii beri sharqaamada yeeli jireen cambuurka si haabka lagugu tulaayo saa u dooranaysid noocaan mayaa rabtaa noocaan mayaa rabtaa buug ayaa lagu kala furaaya maanta buugga ayaa gabdhaha u furan heblaaya hebel waa lasoo wacaya haye nambarkeeda dhararag way soo baxee baabuura lagu soo doonaa hoteeladii marka saasay maanta shinidii heerkaasay dalacaadeedu gaarsiisan tahay marka meel kasta oo carada ilaahay ku dhacdana hade abaaraha iyo colaada iyo waxaa ku badanaya cudurada waynaba waynaba ku badan yihiin muqdisho wax aan kasoo ifin ma jiraan haddana ciyaal weeradayaaba zaa'ida dhinac walboo aada shaqo ka qabateen ilaahay subxaana watacaalaa xooggiina ha barakeeyo hubkiina allaha barakeeyo awlaadiinana allaha barakeeyo cimrigiina iyo caafimaadkiinana allaha barakeeyo ilaahay baan ku mahadinaynaa uma markaa kadibna mujaahidiinta ayaan u mahad celinaynaa waa dulmanahay reer muqdisho haddaan nahay dhinac walba waan ka dulmanahay idinka ayaa noo hiiliyo heeryada naga qaaday bishii ramadaan way soo dhowdahay ilaahay subxaana watacaala cibaadadeeda hanagu simo taraawiix iyo tahajid sharaf ku tukanaynaa insha allaahu ilaahay idinkana taajka jannada allaha idiin taago anagu waxaan idiin bixinay mujaahidiin kaliya maahaan reer muqdisho ciiltirayaal ayaan idiin bixinay meel walbo aan ka ciishoonahay idinka ayaa naga daweeya
إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم
wilaayada mudug ayaa dowro socotay muddo siddeed bilood ah u soo gebagabaysay ciidamada jabhadda wilaayada islaamiga ah ee mudug iyagoona dowrada ku bartay duruus kala duwan weliga mudug sheekh xasan abuuxamsa ayaa ka hadlay gebagabada dowrada awalan allah tabaaraka wa tacaala ayaan mahad celinaynaa allah tabaaraka wa tacaala nicamkiisa faraha badan ee aynaan koobi karin haddaan tirtirinno maanta oo dhan yaan uga mahad celinaynaa umma waan u mahad celinaynaa marti sharafka kala duwan ee isugu jira muhaajiriin iyo ansaar waan uga mahad celinaynaa ka qaybgalkooda iyo juhdiga ay bixiyeen iyo safarka ay muujiyeen wajazaakum allahu khayran intaa kadib ikhwa dee war ma harinoo soomaalidu waxay tiraa dabaadidahan ma daaqo waxaad moodaa barnaamijkan maantay loo fadhiyo waxaa ka hadlay rag badan oo culummo ah oo akhyaartii ah nuqubadii gobollada culummadii baa ka hadashay meel hadda looga noqdo waxaan isleeyahay waa un waqti kaloo lagu sii dara moogii meel looga noqdo ma arko wajazaakum allaahu khayran markaan wax yar baaliyo intii ay ka soo hadleen raggu qayb yaro un ka mid ah qur-aanku waa kalaamullah waa nuur waa ma garanaysaa dawo waa hanuun waa ma arkaysaa naxariis allah xaggiisa ka timid waa nuur ma arkaysaa ciddii ku sugnaato ilaahay ku sugana nuur bay ku jirtaa ciddii ka baxdana mugdi bay u baxaysaa adiladeedana waxaa akhriya culimmadii halkan soo istaagtay oo badnayd oo ninba uun meel ka saabiyey oo sheekh maxamed ugu horreeyey waxba hadda dib uguma laabanayo waxaan leeyahay marka kalaamkaas allah tabaaraka wa tacaala ma garanaysaa nuurka ee caafimaadka ahee ayu shay-in dawada u ah inaan weynayno aanna ku dadaalno kow horta barashadiisa aan ku dadaalno xifdigiisa aan ku dadaalno dhaqangelintiisa runtii ilaahay ha xifdiyo walaaluhu waxay ka fikireen adduunyada horta inta ay jirto shayddaan waa jiraa shayddaan intuu jirana gaal waa jiraa waana adeegaha shayddaan ha adeeganayo walaaluhu marka waxaa la isweydiiyey war haddee waana ka furunaan ku jirnaa furuntaan goormaa laga baxa dagaalkan inuu dhammaado gaala dagaalkeedu dhammaado aan ilaahay diinkiisa barashadiisa tadbiiqintiisa aan u soo jeesanno si nabad ah suuragal ma tahay waxaa soo baxday inaysan suuragal ahayn waxaa la yidhi marka mar haddayan suuragal ahayn ducaadina yar tahay oo macallimiintii yar yihiin suuragal miya in la xereeyo eh, saraayaadkii ku jiray furmaha ku jiray in la xereeyo oo dugsida qur-aanka lagu xereeyo suuragal miya suuragal maaha oo maxaa suuragala waxaa suuragala in macallimiin la helo qaabka majmuucaadka ama saraayaadka ciidanku u dhisan yahayna macallimiin in loo helo oo kitaabka gacanta lagu hayo la barto ribaadkana lagu jiro godka qodan oo uu ku dhex jiro walaalka mujaahidka ah ee furunta ku jira meeshiisa inuu macallin ku haystaba barta uu ku jiro inuu macallin ku helo de waayahay dadkii qur-aanka soo bartay intii un ilaahay camalka soo haleeshiiyey moogiye waxaad moodaa waa la kala shaqa tegey maxaa xal ah marka waxaa xal ah intii hadda qur-aanka baratayna oo camalka ilaahay soo haleeshiiyey nuqdiga in layska saxo intaa noqonna in la baro difaaca lagu barto raggani hadda aad arkaysaan waa macallimiintii jeeshka liwaaga ee mudug qayb ka mida waaye macallimiinta qayb ka mida waaye qayb kalena waa ka horreysay qayb kalena insha allahu tacaala waa ka dambay doontaa waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan mashruucaas ka gudubno oon qur-aankeenna ku baranno difaaca aan ku jirna dhexdiisa difaaca dhexdiisa qur-aanka inaan ku baranno taasaan rabnaa inaan gaarno raggani hadda waa soddon iyo labo weeyaan ragga maanta halkaan ee bandhigga noo samaynaya waxaa ka horreysay saddex iyo tobanaa ka horreysay markii la isku daro waa meeqo waa afartan shan macallin raggaa waa ragga qur-aanka yaqaanay quraada ahaa macallimiinta ahaa waxaa loogu talagalay marka in ayaga bal wixii dhiman la dhammaystiro afartan iyo shan mudiirka waa maqlayseen maantay taariikhdii markuu soo akrinayay xilligii ay soo bilaabatay difacdii hore iyo tii labaad xilligeedii ay gebagabada tahana waa maanta oon fadhino xafladdeedii waa laba sano gudahooda laba sano gudahooda aag naguma bannaana oo rag aag noogu jiray inta la saaray lama dhihin dugsiyaal dugsi halla geeyo ha lasoo quraan bara lama dhihin aaggii ninka ku jiray waa ku jiraa naguma bannaanin waxa horta aan rabno insha allahu tacaala waa sidaas waxaana isleeyahay runtii aragtidaas raggi la yimid waxaan isleeyahay fursad taagnayd yaa ilaahay waafajiyey ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro aragtidoodu wanaagsaneyd way noo keeneen intii ma garanaysaa bixisay dee maogta meel inta la iska fariista waxba la iskama bari karo waa in la helaa wax meesha lagu fadhiyo waa in la helaa howlahaas intii lahayd oo amiirkeenna abuu cubayd oo ugu sarreeyana ayagana waxaan leenahay ammaashoodana allah barakeeyo diinka allah ku sugo cimrigoodana shahaado allah ugu qatimo wajazaakum allahu khayran waxaan rabnaa marka khudwo kudayashale waaye tani soo sidaas maa khudwo kudayashale waaye waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala inaan intaas aan dhammaanteenna ku wada dhaqaaqno qur-aanku inaan barannana waa waajib inaan difaacnana waa waajib nasaaran xasan gurguurta dagaalka ku dhawaaqay duulaanka uu soo qaaday waxay noqotay deked islaamka uu uga soo degay noqotay shaki maan kaga jira wuxuu yihi cirkana waa ka xiraa dhulkana waa ka xiraa cirka ma isagu iska leeyahay dhulkasema iska leeyahay kuwii humbaalayhayay oo daanyeerada u ekaa bangaraaf iyo gorgor iyo haramcad iyo magacyada loo bixiyay wixii loosoo dhiiba aawan xaggee aadeen maogtahay dadka nimba maalinoo hurdada ka kaca ummaddu inay baraarugto waa waagii yunusoomti ragga odayaashaah waa ogaayeene yaa waxaa dhacay wadamaantoo kama yaal halaga raal ahaa xamaray waxay sameeyeen intay diyaarado shimbiraad u qabto tiro badan keeneen aa waxaa la yidhi guriga aad ku dhex jirto qorga kuu yaallo diyaaraddaana arkayso haddaadan iska keenina dembiilaa taha dad badana qoryihi qaada dad badana qoryihi qaada nin kaari ah a wuxuu sameeyey gaariyuu soo rartay afar qoro wataa dhowr kiisho sunkara hoostoodu gashtay carfiid meesha looga soo baxo magaalada qolo talyaaniyahoo joogta aa baabuurku joojisay baabuurkay soo fuuleen qoryaan ka baaraynaahay leeyihi midka ayaga ugu sarreeyey biskoolad biljim hoo wata oo inta baabuurkii la soo fuuloo nin wax la baaraa askarigu ka qaatay suuloor inta riguu hoosta ka gashtay afarti qoray iyo biskoolada asoo wato meesha ka soo tegay markaasuu wuxuu yidhi aniga dad doqonnimadiisaan la yaabanaha war ninka asagoo biskooladii inta ugu xireed aan ka qaatay wax aniga baabuurkayga hoostiisa ku jira miyuu arkaa aniga dadkaana la yaabana wiil nimanku qalab wax ujeeday wataan waxyaabahan waa iska dhalanteed waaye hadafka xarakadu wuxuu yahay wax uun yar markaan ka sheego insha allahu tacaala waa erga halkaas noogu qoran qaadimuuna ilaa aqsa xarakada dhammaanteed waaye qolo gaar ma aha insha allahu tacaala waana gaari doonaa waxaan rabnaa marka iskaashi dhammaystiran inaan ka yeelanno cadowgan soo duulay wuxuu reebaya aan la arag diintii baabi'inaya deegaankii duduminaya dadkii ma arkaysa dhalan rogaya insha allahu tacaala mar kale waxaan ku celinaa ilaahay kitaabkiisa aan kor u qaadno yaanaan hoos u dhigin kitaabka ilaahay aan kor u qaadno ilaahayna kitaabkiisa asagaa ilaashanaye annaga waxaana laga rabaa asbaab inaan la nimaado annaga asbaab nagala rabaa bis ilahay kitaabkiisa asaa ilaashanaya waxaa laga shaqaynaa banaadir laga shaqaynaa munkarkiyaa la suulinaa waad maqlaysiin maalmihii la soo dhaaf wixii socday marka insha allahu tacaala hima caaliya aan la nimaadno qur-aankana aan baranno duruuf kastoon la noolnahay qur-aanka aan ku baranno wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم aflaamtii mu'asasaalka taib ay kasoo saartay dagaaladii ka dhacay janaay cabdalle iyo beriire oo ka kala tirsan gobolada jubbooyinka iyo shabeellaha hoose ayaa laga daawaday magaalada salag leh ee wilaayada jubbooyinka dad aad u badan ayaa isugu soo baxay halka kuwaas oo takbiirta ku dhawaaqayay waa kuwan qaar ka mid a dadka salagle ku nool oo iyaguna ka hadlay waxyaabaha ay ku arkeen labada filim ee loo soo bandhigay maxamed cabdiraxmaan cusmaan insha allahu hadduu ilaahay yidhaahdo filim aad u qiimo badana horta caawa la dhigay salagle wax badanna waa sugaynay kii habeen hore oo jannaay cabdalla iyo midka beriiraba waa waxaan sugaynay oo yadadiilo horaan aan u qabnay ee muslimiinta salagle degmada salagle ee aad loogu farxa aniga waxaan dardaarmayaa saddex qodob cilmi iyo aqoon iyo waxsheeg uma yaro ummadda soomaaliyeed qodobka koowaad waxaa weeye in dadka muslimiinta ee mujaahidiinta ah loo duceeyo si guud nasriga iyo guusha waa qariib waa in ay dadka taariikhda islaamka qoraan oo taariikhda aan la iloobin oo la ogaado een mar walba maxarakada dhacdo saacadda ay dhacday iyo maalinta ay dhacday iyo sanadka ay dhacday xalay waxaa la isweydiiyey in la yidhi een dagaalkii birta dheer ee janaac cabdalla goormuu dhacay oo la aamusay baan maqlayey waa foga gadaal baan aad u jiray waa in la qoraa taariikhda iyo dagaallada dhacayo waayo jiilka dambe berri muslimka taariikhda uu leeyahy waa siirada berri waxaa la rabaa in siiro qoran oo maxrakadii galcad hilowlagaab beriire janaac cabdalle ay dhaceen taariikhdaa la qoro waan dardaarmayaa oo dad taariikh la'aan noqonno ku noolahay degmada sarle waxaan ka mid ahay daawadayaashii daawaday filimkii ay dhowaan soo saartay mu'asasada kataa'ib gobolka warbaahineed ee xarakatu shabaabul mujaahidiin ee filimkii ahaa beriire aad ayaan ugu faraxsanahay dhibkii gaaray gaalada iyo murtadiintii بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إلهي سبحانه وتعالى يا محسن فلن كان فلن آديات أقيم بدن ويا الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله فلن آد أقيم بدن أو فرين بدن هم بارسن أو إد كستن وحي لقسوا ماشي كغا هذا الشيء gaalana been baa laga falaayay mujaahidiintana run xaqiiqa ayay keeneen janaa'i cabdalla markay imaanayeen kibir bay u hadlaayeen haddana ayagii oo been sheega ayaa meesha ka fiirsanay biidni illaahi tabaaraka wa tacaala aad baan u soo dhowaynaynaa maasha allah filinka waxyaalaha aan ka daawaday waxaa ka mada madaxweyne ku-xigeenka oo been weligeeda aan la arkin la maqlin shan qof baa naga dhintay ilaa been sheegay waxyaalaha iigu yaabka badan bay ahayd waana ka filaynay in badan bay been sheega jareen beentii laga falaayo weeye weel waxay ku jira salkiisuu dhiigaayo waxay dhiigayeen oo laga sugaayey baana dhiigeen biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay helaag iyo jab allaha u kordhiyey wabillahi towfiiq أولا مدكود وحنلي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الحمد لله الحمد لله إله باكو مهدسن كن إي كوجر قالوا جبلان رun ahaantii filimkan waxaa laga dheehan karaa jab aad u weyn oo ka soo gaaray yacni beentii hagardaamadii uu u soo sheegayay axmed madoobe uu dadkan islu goynayay run ahaantii nimankan meeshan waxaa ku gaaray jab aad iyo aad u xoog badan oo xaqiiqatan iyo nimankii oo been isku sheegaya oo yacni shan gaal iyo waxbaa la iska caawiya guraya oo dagaalkiina ummaddiina xerooyinkiina baawarka lagu kaxaysanaya filimkan aad filim aad iyo aad u xiiso badan ayuu ahaa filimku wuxuu soconayaa shan iyo toban daqiiqo waxyaalaha aadkii aadka noo soo jiita waxaa ka mid ahaa in nimankii yacni shalay ku shalay meesha ku imaadeen kibir iyo isla weyni oo yacni nimankii xabadda madaxa jeexday dhabarka jeexday run ahaantii waxyaalaha aadkii aadka u xiiso badan niman aad iyo aad loo soo hubeeyey oo aad u kibirsanaa oo haddana maanta meel xun ku dambeeyeen masiirkoodina uu noqday jahannamo qof walboo jubbaland gadaashooda soo raacana halkaas ayuu masiirkiisa noqonayaa waa shure shure shure alxamdulilah neow ilaaha kama hasan mayba araga hayna khayr badan insha allahu tacaala khayrku khayrku badan oo manaha kusii zaa'aysagna feladoogna haddii ilaahay kiraanagada marka hadda mayba waa jinaay cabdalla yaa jihaadkun ku socda wallaahi mayba inkayaa badanna dadkii kolley manaha walaagii shalay oo iyoogi manaha bu'ali kaga wadaana intan kaga wadaana iyo la haayeen oo ilaahay subxaanahu wa tacaala mujaahidiinta gacantahan geli oo hadan iyoon nool hadan iyoona noolo hadana gacanta lakahaay waa maasha allah maasha allah ilaaha ka mahadsan ilaahay subxaana wa tacaala kolley izinisi izinamay ku mid ah walilaahi alciza walirasuulihi walilmu'miniin si wacan aan u fiirsanay oon ku faraxsannahay mujaahidiinta guushii ay gaareen waana ku faraxsannahay jabka gaara cadowga waxaa igu yaab badneed maxaabiista lasoo qabtay ee marna fahamtamaya haddana kaamirada lagu qabanayo ayagoo leh daraawish baanu nahay waxaan u jeedinayaa inay ilaahay usoo toobadkeenaan subxaanahu wa tacaala ayna ka soo laabtaan dembiga ay ku dhaceen ayna isku soo dhibaan mujaahidiinta al-shabaab waxaanu leenahay daroogiga darbiye jiif raggii inaga daaweeyey baarada dariiqyada kuwii deli ka tureeyey ragga diinta nagu maamulee diiday xumo oo dhan al-shabaab ninkii diidan uu dan iyo yeelkaagaanu leenahay magacay waa umu xabsa oo joogta degmada salagle waxaanka loo salaamayaa mujaahidiinta meelka meel kastay joogaan gaalo way jabtay meel walbay joogto mujaahidiintan waxaan leenahay ki midkooda dhaawaca allah caafiyo midkooda shahiidayna shahiidka ilaahay ha ka aqbalo bismillaahi raxmaani raxiim anoo magaca ku bilaabay mu cabdullaahi oo jooga degmada salagle aad iyo aad aan u faraxsanahay jihaadka ilaahi subxaana watacaala walaalaha mujaahidiinta guur allah siiyaan leeyahay janaa wiilashaan jogo gaala jabi yaqaan jidaadka u galayo jaygahooda jaray janaa fardoos horbow jiifkooga
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم guud ahaan caaw intaas ayaan kusoo afmiirayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بدين عظيم